بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda labiyo lixdanaad ee suuratu lmu'minuun waxaanu ku joogaa suuradda aakhirkeeda aayaadkan caawa aynu dhiganayno mowduucaadka ay koobsadeen waxaa ka mid ah ixsaa'u kulli shayin fii kitaabin mubiin in wax walba ixsaa'u kulli shayin fii kitaabin mubiin wax walba kitaab in lagu qoray oo lagu diiwaangeliyey oo wax dayacmayaa aanu jirin waladaynaa kitaabun yantiqu bilxaq wahum laa yudlamuun waxaa kaloo ka mid a mawaadiicda ay aayaadku ka warameen bacdu sifaati alkaafiriina wa waciiduhum waxaa kaloo ka mid ah bacdu madaahiri alqudra alilaahiya madaahirta iyo muuqaalada waaweyn ee tilmaamaya ilaahay tabaaraka wa tacaala awooddiisa iyo qudradiisa kaamilka ee dhammayska tiran waxaa kaloo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku tilmaamay aayaadkan inkaaru lmushrikiina lilbacthi waaraddu calayhim wa ihbaatu alwaxdaaniyati lilaahi waxdah dafiraadda ay dafireen kuwa mushrikiinta ihi bachiga iyo isa soo bixinta dambe iyo celinta arrintaa lagu celiyey ee lagu inkiray iyo waxdaaniyada iyo kelinimada oo rabbi subxaanahu wa tacaala loo sugayo waxaa kaloo ay aayaadku ka warameen towjiihaatun ilaahiyatun linabiyina muxamadin sala allahu calayhi wasalam towjiihaad iyo talooyin rabbaani ah oo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu soo jeediyey nebigiisa muxameda salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh waxaa kaloo mowduucaadka ka mid a aayaadkani ay tilmaameen nadamu اlinsaani cinda almowt wamashaahidu min yowmi اlqiyaamah qoomamada uu qofku qoomamoonayo marka uu dhimanayo iyo waxyaabaha uu tamaniyayo ama uu u calaacalayo waxaa kaloo ay tilmaameen muuqaallo ka mid ah mashaahidda iyo mawaaqifta qiyaamada si loogu cibro qaato looguna diyaar garoobo allah waxau ihi subxaanah wlaa nukalifu nafsa ilaa wuscaha waladayna kitaabu yantiqu bilxaqi wahum laa yudlamuun walaa nukalifu ku kalifi mayna allow yihi nafsan nafna ku kalifi mayna ilaa wuscaha karaankeediiyo awooddeeda mooyaane nafna wax kale ku kalifi mayno waladayna agtayada waxaa ahaaday baa allow yihi kitaabun kitaab kitaabkaasoo yantiqu ku hadlaya bilxaqi xaqa ku hadlaya waa bimaa camilathu bimaa camilahu nnaas ama bimaa camiltahu ayuha alinsaan kitaabku waxa uu ku hadlayo waa inuu ka markhaati kacayo insaanku wixii uu qabtay wa hum iyaguba allow yidhi ay alanfusu alcaamila nafaha acmaasha uu kitaabku ka markhaati kacayo sameeyey laa yudlamuuna la dulmin maayo oo wanaagay sameeyeen laga duudsii maayo loona diidi maayo xumaan aanay samaynna loo xambaarin maayo naf walba wixii ay gashuun baa laga goyn waxay mutaysatana waa la marin kitaabka xaqa ku hadlaya jamaaludiin alqaasimi maxaasinu ta'wiilka wuxuu ka odhanayaa waa kitaabul acmaal waa diiwaankii acmaasha addoommada lagu qoray weeyaan kitaabka xaqa ku hadlaya ee caddaynaya wax walba lagu koobay dhexdiisa waxaa kaloo lagu fasiray kitaabkan kitaabkii asalka ahaa ee allowxulmaxfuud ee wax walba hore loogu qoray labadaba waa lagu fasiray macnuhuna waxa uu yahay uun addoommadu waxay adduunka ku sameeyeen wax dayacmaya oo la ilaabayo ama meel kala maraya ma aha waa wax la koobay oo la qoray ama kitaabkii hore lawxulmaxfuudka ha noqdo ama dawaawiinta acmaasha ee malaa'igtu ay gacanta ku haysa iyo saxaa'ifta ha noqoto horaysiyo dambaysaba waa wax la qoray oon dayacmayn oo la daryeelay hada hada kitaabunaa yantiqu calaykum bilxaq inaa kunna nastansikhu maa kuntum tacmaluun aayaddaa kalena rabbi waxa uu ku tilmaamayey waxa weeyaan macnaha aayaddanna ay ka warramayso oo allah uu yidhi kani waa kitaabka yagii oo korkiinna xaq ku hadlaya waxaananu ahayn kuwo qora oo diiwaangeliya wax alla waxaad adduunyada ku samaynayseen oo wax naga dayacmay oo naga qarsooni ma jiro alla waxau ihi bal quluubuhum fii kamrati min hada walahum acmaalu min duuni dalika hum lahaa caamiluun bal kaba soo guurtaase quluubuhum qalbiyadoodu kuwan gaalada ah fii kamratin mooganaan iyo khaflo iyo baadi iyo jahli bay kaga sugan yihiin min haada kani qur-aanka ah walahum waxaana u sugnaaday acmaalun camalo min duuni daalika la soo sheegay sokadii ah acmaasha oo hum iyagu laha acmaasha caamiluuna ay samaynayaan ilaahay waxa uu tilmaamay tabaaraka wa tacaala in kuwan gaalada ah qalbiyadoodu moogan yihiin oy ka daboolan yihiin qur-aanku ay ka sii jeedaan oonay uba soo jeedin oo dad muquursan oo baadida ku dhex qars yacni ku dhex muquursan ayaa ay yihiin oon qur-aanka warba u hayn waxaana la tilmaamay mooganaantay qur-aanka moogan yihiin waxbaa u dheere keli kuma aha oo waxyaabo kaloo xunxunna oo macaasidii iyo gaalnimadii iyo shirkiyaadkii kalena waa samaynayaan waa marka daalika ismu ishaaraha loo celiyo khafladan ay qur-aanka moogan yihiin oo markaa macnuhu noqdo in loo celiyo aqrabu madkuur waxaan la soo sheegay ka ugu sokeeyo oo macnaha mooganaanta qur-aanka ay moogan yihiin acmaal kale oo taa ka sokaysana waa leeyihiin oo aan taasuun ahayn marka macnaha dee dembiye kalena waa samaynayaan ayuu macnaha iyo muraadku noqonayaa jalaaludiin almaxalli laakiin daalikada wuxuu u celinayaa acmaashii iyo tilmaamihii mu'miniinta ee aynu soo marray oo waxa weeyaan aayaadka aayaadkan ka horeeya sifaatulmu'miniin baa lagu tilmaamay marka waxau odhanayaa min duuni dalik ay min duuni dalika almadkuuri lilmu'miniin yacni kaa muuminiinta loo soo sheegay oo acmaasha iyo sifaadka wanaagsan ah waxaan ahayn baa kuwan u sugnaadoy samaynayaan oo gaalnimo iyo xumaan ah waalmuraadu biduuni alghayru bimacna diddi duunna markaa waxaa loo jeedaa macna alghayr oo waxan waxaan ahayn oo ka soo horjeeda yacni acmaasha wanaagsan waxaan ahayn ee ka soo horjeedaana dee waa acmaasha xunxun markaa sidaa jalaaleynka haddaynu marro macnuhu wuxuu noqonayaa walahum waxaa u sugnaaday kuwan gaalada acmaalun camalla ayaa u sugan acmaashaasoo min duuni daalik ay min duuni daalika almadkuuri lilmu'miniin kuwa mu'miniinta loo soo sheegay ee acmaasha wanaagsan ah kuwa aan ahayn ay hayra daalik ayaa u sugan kuwan gaalada ah oo dee gaalnimada iyo fisqiga iyo xumaanta ah acmaashaasoo hum iyagu lahaa acmaasha caamiluuna ay samaynayaan xataa idaa akhadnaa markaanu qabanna alla yidhi mutra fiihim kuwoodii loo nicmeeye markaanu qabanno oo bilcadaab cadaabka aanu ku qabanno waa cadaabkii adduunyo sida waxa weeyaan yowmu badrin cadaabu lqatli waalasri dilkii iyo qafaalashadii madaxyo weyntooda loogu geystay maalintii beder marka allah waxau yihi xataa idaa akhadnaa markaanu qabanno mutra fiihim kuwoodii loo nicmeeyey madaxyaweynta ahaa bilcadaabi cadaab adduunye markaanu ku qabanno sida dilkii iyo qafaalashadii maalinta bedar heshay idaahum waaba iyagoo markiiba gaaladaasi marka cadaab adduunyo qabto yaj'aruuna qaylinaya oo dhawaaqaya laa taj'aruu alyawma waxaa lagu yidhi laa taj'aruu waxbaha qaylinina alyawma maanta waxbaha qaylinina waayo inakum idinku minaa xagga yaga laa tunsaruun laydinka hiilin maayo oo gargaar ka gaadhi maysaan xagga yaga qad kaanad aayaatii tutlaa calaykum jamalku waxau odhanayaa jumladani waa fii mowdici tacliili limaa qablaha waxa ka horreeyay sababaynaysaa oo marka la yidhi laydin hiilin maayo waayo dee qad kaanad aayaati yacni maadaama aayaadka aydaan dhegba jalaq u siin dee hiil iyo nasri ma mutaysataan marka macnuhu waxau noqonayaa laa tunsaruuna laydin hiilin maayo waayo qad kaanad dhab ahaan waxay ahaatee aayaati aayaadka yagu tutlaa kuwa lagu dul akhriya calaykum korkiinna aayaadka yagu kuwa laydinku dul akhriyay ahaayeen fa kuntum dabeed waxaad ahaydeen calaa acqaabikum cidhbihiinna korkooda tankisuuna kuwa ku noqonaya inta aayaadka alla laydinku dul akhriyo ayaa cidhibtiinna ku noqonayseen oo dib uga jeesanayseen oo qur-aanka aydaan dhegba jalaq u siinay nukuuskana culimmadu waxay yidhaahdaan waa aqbaxu mishya lianna saaxibahu laa yaraa maa waraa'ah waayo qofka nukuuska ku noqdaa waa qof qadaad qadaad u socda xagga dambe isagoon dhinacaa eegayn oo wax ka dambeeyaba aan arkay oo qofku intuu ismelmelo hadduu toos u noqdo dee waxa ka horeeya waabuu arkaya laakiin ruuxu isagoo xaggaa u jeeda hadduu xagga qadaadkee dambe u socdo wax ka dambeeye bannaan iyo buurde ma arkayo nukuuskuna waa kaa marka waxaa la tilmaamayaa siday diinta uga ordayaan ee qur-aanka uga sii jeedaan eenay dhegba ugu dhigayn alla waxau ihi markaa fakuntum calaa acqaabikum tankisuun aayaadkaygaa laydinku dul akhriyi jiray dabeed waxa ahaydeen kuwo cidhbahood cadhcidhbihiinna ku noqdo oo waxa weeyaan qur-aanka ka hijrooda oo ka durka oon dheg u dhigin mustakbiriina xaalaatiin kuwa isweyneynaya oo bihi ay bilbeyti alxaraam beytkaa ilaahay ee xurmada leh idinkoo isku kibrinaya oo odhanaya annaku ahlulxaram baanu nahe yaa wax naga qaadi kara amni iyo ammaan waa haysanaa dadkana waa ka sarraynaa saamiran xaal aad tihiin kuwa ku caweynaya oo ku sheekaysanaya xaramka hareerihiisa oo saamiran waxa uu maxalligu odhanayaa waa jamaacatun yataxadasuuna leylan waa koox habeenkii sheekaysata marka waxaa la yidhaha aslu samar waa habeenkii in meel lagu sheekaysto lagu caweeyo caweyn baynu ina kuban idhaahnaa marka inta meel la fadhiisto in sheekada lagu caweeyo oo lagu soo jeedo ayaa samarka la yidhaah marka waxaa la leeyahay saamiran xaal aad tihiin kuwa habeenkii ku soo jeeda sheeko oo xaramka hareerihiisa ku caweynaya jamacna waxaynu uga cabiray saamiran mufrad hamoodina waa ismu jamac sidaasuu maxalliguba jamaacatun uga cabira yataxadatuuna leylan tahjuruuna xaalaad tihiin qur-aanka kuwa ka hijroonaya oo ka tegaya oon dhegba jalaqu siinay waa halaathatu axwaalin min damiiri tankisuuna saddex xaalo oo saddexdaba damiirkaa tankisuuna laga xaalaynayo oo cidhbihiinaa ka noqonaysaan xaal aa iskibrinaysaan oo aada habeenkii xaramka hareerihiisa ku caweynaysaan oo aada qur-aankiina ka hijroonaysaan waa axwaal saddexa oo damiirkaa laga wada xaalaynayo tahjuruunana sida jamaaludiin alqaasimi maxaasinu taawiilka uu ku tilmaamayo laba macnoba way noqotaa oo wuxuu odhanayaa saamiran ay tasmuruuna leylan habeennimadiib aad halkaa ku caweynaysaan kacbada hareeraheeda oo ku sheekaysanaysaan tahjuruunana wuxuu odhanayaa min alhajri bilfatxi wa huwa alcraadu can lqur'aani watarki wa tarkuhu yacni tahjuruuna min alhajri marka laga keeno oo bilfatxi la fadxiyo waa jeedsiga qur'aanka iyo in laga tago aw min alhujri bidami wa huwa alfuxshu min alqowli ama tahjuruuna haddii laga keeno min alhujri oo la godo waa hadalka xun oo qur'aanka iyo nebigaba waad ceebeynaysaan baa macnuhu noqonaya marka jalaaleynkuba waa tilmaamayaa oo wuxuu odhanayaa tahjuruuna hulaasigu dee waa tarkigii oo waa idinkoo ka hijroonaya tahjuruuna hajara marka laga keeno laakiin rubaaciga tuhjiruuna ahjara ayuu noqonayaa oo waa idinkoo ceebeynaya oo nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo qur-aankaba wax ka sheegaya waana la akhriyey oo tuhjiruuna oo ahjara oo rubaaciga laga keenana waa la akhriyey wa huwa alfuxshu min alqowl tahjuruuna oo hajaro oo hulaatiga laga keenayna waaba dee riwaayadeennan xabsada marka tahjuruuna waa hajrigii oo tarki ah tuhjiruunana waa ceebayn iyo dhaleecayn afalam yadabbaruu lqowla allah waxau ihi afalam yadabbaruu oo miyaanay uba fiirfiirsan alqowla hadalka waa qur-aanka rabbiye miyaanay hoosba u dayin oonay uba fiirsan am jaa-ahum mise waxa u yimid maa shay lam yaati aan u iman aabaa'ahum aabayaashoodii alawaliina ee hore miyaanay qur-aanka uba fiirsan si ay ugu waantoobaan waxna ugu qaataan mise iyaga waxa u yimid waxaan aabayaashoodba u iman oo macnaha ma wax uguboon horeba loo arag baa qur-aankan iyo rasuulkan lagu soo dejiyey dee taasi waa maya waayo rususha iyo ambiyada horeba ummadaha waa loogu dirayay kutubana waa lagu soo dejinayay waxaa kaloo lagu fasiray am jaa-ahum maa lam yaati aabaa'ahum alawaliin ma waxay haystaan damaanad waxa weeyaan looga damaanad qaaday inaan la cadaabayn oo iyaga u gaara taasina ma jirto oo meelay damaanad ka haystaan ma jirto marka kol haddaanay damaanad cadaabna haysan waxana wax uguboo iyagu ugu horeeyeen aanu ahay inoo soo jireen u yahay waa maxay waxaa ka mancinaya qur-aanka inay hoos u dayaan oo ku tadaburaan si ay ugu waantoobaan oo ugu toosnaadaan am lam yacrifuu miyaanayse garan rasuulahum rasuulkooda miyaanay garan oo fa hum iyagu lahu rasuulka munkiruuna kuwa inkiraya oo diidan miyaa garasho la-aan aanay garanay yacni ma garasho la-aanay rasuulka garan laayihiin bay u diidan yihiin oo dacwadiisa uga hor yimaadeen taasina wax jira maaho ilaah baa tilmaamo u yidhi yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum siday ubadkay dhaleen u yaqaaneen bay nebi moxamed u yaqaaneen bal afartankii sane ee dhexdooda uu joogay intaan loo waxyoon ka hor waxay u yaqaaneen moxamedu saadiqu alamiin runbadanihii aaminka ahaayo isagay ku kala bixi jireen marka mushkiladdu nebi moxamed ma aha ee waa sharciga iyo waxyiga lagu soo dejiyey kaasay diidan yihiin ilaahay waa ka yidhi fainahum laa yukadibuunak walaakina aldaalimiina biaayaati illaahi yajxaduun kuma beeninayaan oo nebi moxamed oo adiga been kuu nisbayn maayaan waaba yaqaaneen inaad tahay saadiqulamiin ha yeeshee daalimiintu aayaadka alleh ayay dafirayaan oo ay diidayaan marka waxay diidan yihiin waa aayaadka lagu soo dejiyey ee moxamed way yaqaaneen oo ma garan la'a marka ruuxu waxaa laga yaabaa isaga oo dee xaqa u jeeda oo u marmarsiyoonaya diinta inuu culimada iyo ducaaddiiyo wadaadada kusoo meeraystu kolba wax ka sheego halkuu u socdaana wadaadka ma aha waa wuxuu xambaarsan yahay diinta weeyaan halkuu u socdaa am lam yacrifuu miyaanay garanin rasuulahum rasuulkoodii miyaanay garan oo aanay garanayn oo fa hum iyagu lahu rasuulka munkiruuna way diidayaan miyaa garasho la-aan aanay garanayn darteed am yaquuluuna mise waxay leeyihiin bihi isaga waxaa ku sugan jinna ay junuunun mawaalibaa ku sugan bay leeyihiin bal iskaba dhaaf inay waalli ku sugantoo taa waa ka dheeryahaye jaa-ahum wuxuu la yimid bilxaqi xaqi ayuu la yimid oo towxiidka ah wa akharuhum badidooduna lilxaqi xaqa kaarihuuna waa kuwa nacaya oo diidan yacni waxa uu la yimid xaqii iyo towxiidkii marka badidooda iyo agarkooduna xaqa way karhayaan oo way diidan yihiin waanay nacayaan agarka mararka qaarkoodna waxaa loo adeegsadaa bimacna alkulli oo gaalo marka laga waramayo dee kulligoodba waa karhayaan waxa weeyaan xaqa oo ma jecla marka agarku bimacna alkulli buu noqdaa axyaanan allah waxau ihi walow itabaca hadduu raaci lahaa alxaqu xaqu ahwaa'ahum hawooyinkood iyo rabitaankood iyo siday jecel yihiin xaqu hadduu raaci lahaa la fasadad way fasahaadi lahayd alsamaawaatu samooyinku waa fasahaadi lahaayeen iyo waalardu dhulalkuba iyo waman makhluuqaadka fiihinna cirarka iyo dhulalka ku suganba bal kaba soo guurtaase aataynaahum waxaanu ula nimid bidikrihim sharafkoodii iyo wanaagooda iyo qiimahoodu wuxuu ku jiro qur-aankaanu ula nimid oo u keenay oo fa hum iyagu can dikrihim sharaftooda waa qur-aankae mucriduuna waa kuwo kasii jeedoon dhegba u dhigayn wa inahu ladikrun laka waliqowmika wasawfa tus'aluun laqad anzalnaa ilaykum dikra laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum afalaa tacqiluun sida aayaadka kaleba alla uu ku tilmaamay weeyi in qur-aanku yahay sharafta iyo ciziga ummadda markaa sharaftoodii loo keenay ayay garan waayeen oo ka jeedsadeen hadday u soo jeedsadaanna sharaf iyo cizi bay ku gaadhi lahaayeen sida muuminiinta qaadatayba ay ugu gaadheen am tas'aluhum mise waxaad weydiisanaysaa nebi moxamedow oo xaqa iyo diinta aada gaadhsiinaysa ma waxaad ku weydiisanaysaa kharja kharash iyo adduunyo inay kugu siiyaan miyaad ku weydiisanaysaa ood leedahay waxyiba idinsoo gaadhsiin maayo ilaa inta aad bixisaan fakharaaju rabbik rabbigaa wuxuu bixiyo oo ajar iyo abaala nebi moxamedow ayaa khayrun ka khayr badan waxay iyagu haystaan ama ay sheeganayaane adduunyaa wa huwa allana khayru raasiqiina kuwa wax rasaaqa ka u khayr badan weeyi nebiguna sala allahu calayhi wasalam nebi walba nebigeenna moxameda iyo ambiyadii ka horreysayba mid walba wuxuu kusoo halqabsanayay laa asalukum calayhi ajra wax mushqaayada dacwadda iyo risaalada iyo waxyigaa idinku weydiisan maayo qul laa asalukum calayhi ajra in huwa ilaa dikraa lilcaalamiin marka nebi walba wuxuu lahaa anuu mushqaayad idinkama doonayo marka wax mushqaayadoo nebigu weydiisto ku cuslaaday ma jiro ee iyagaa sidooda u dafiroo diinta u diidan allah waxau ihi wainaka adigu nebi moxamedow latadcuuhum waxaad ugu baaqaysaa ilaa siraadin jid xaggii jidka oo mustaqiimin toosan waina aladiina kuwa laa yuuminuuna aan rumaynayn bilaakhira aakhire kuwaan rumaynayna can isiraadi jidka xaggiisa lanaakibuun waa kuwa ka leexanaya walow raximnaahum haddaanu u naxariisan lahayn kuwan gaalada ee reemaka ee cadaabka adduunyo iyo abaaraha iyo gaajadu ay ku dhacday waayo markii ay dacwaddii iyo diintii ka hor yimaadeen baa nebigu habaaray allahuma shdud allaahuma shdud wad'ataka calayhim wajcal wajcalhaa calayhim siniina ka sini yuusuf wuu habaaray oo allaahuma shdud wad'ataka calaa mudara wajcalhaa calayhim siniina ka sini yuusufa ilaahay tabaaraka wa tacaala nebigu waxaa weydiistay in nimankaa quraysheed ee loogu taag waayo towxiidka inuu waxa weeyaan cuquubo iyo culays ku rido oo abaarihii zamankii nebi yuusuf dhacay ee toddobada sano waxa weeyaan taagnaa oo kale in lagu sallido ayaa uu ilaahay u beriyo waa habaaray waanay ku dhacday oo gaajo iyo dhibaato iyo abaar aanay weligood arag ayaa toddoba sano haystay ilaahay waxau ihi markaa walow raximnaahum haddaanu u naxariisan lahayn kuwan gaalada ee cadaabka adduunya ciqaabta ay ku dhacday oo wakashafnaa aanu ka faydi lahayn maa bihim waxa ku sugan iyaga oo min durin dhibaato ah oo gaajada iyo abaarta ku dhacday aanu ka qaadi lahayn lalajuu waxay ku madax adeygi lahaayeen oo ay daa'imi lahaayeen ama ku fogaan lahaayeen fii tuqyaanihim qooqooda iyo kibirkooda iyo gaalnimadooduunbay kusii madax adeygi lahaayeen yacmahuuna xaal ay wareersan yihiin allah waxau ihi walaqad akhadnaahum wallaahi laqad akhadnaahum waanu qabanay kuwa gaalada iyo kufaarta reemakee quraysheed bilcadaabi cadaab adduunyaanu ku qabannay waa gaajadii iyo abaartii darayd ee ku dhacdee fama stakaanuu dabeed iskumay dullayn oo umay hoggaansamin lirabbihim rabbigood wamaa yatadaracuuna umana khushuucayaan oo ilaahay isuma dhuldhigayaan xataa idaa fataxnaa markaanu u furo calayhim korkooda baaban albaab markaanu u furo kuwa gaalada ah albaabkaasoo daa cadaabin cadaab u saaxiiba cadaabka oo shadiidin daran waa cadaabkan adduunyo oo waxa weeyaan abaartan iyo gaajadan daran ee ku dhacdae albaabkaa cadaab markaanu u furo oo gaajada iyo abaarta aanu ku sallidno idaa hum waaba iyagoo markiiba fiihi ay fii hada alcadaab cadaabkaa iyo cuquubadaa dhexdeeda mublisuuna waaba iyagoo ku quusanaya oo macnaha waxa weeye quus joogo oo rajabeel ah oon ilaahay u noqonayn ilaan asalku wuxuu ahaa kol haddii culays iyo cadaab ku dhaco inay ilaahay gartaan oo xagga rabbi u noqdaan falowlaa id jaaahum ba'sunaa tadaracuu walaakin qasad quluubuhum ilaahay baa yidhi markii cadaabkiiyo culayskayagu uu ku dhacay miyay isu dhiibaan ilaahay oo ay rabbi baryaan sidaa ma yeelina qalbigoodaa qallalay waa sida kuwan wa huwa rabbi aladii waa allaha anshaa curiye lakum idinka idiin curiye idiin abuuray assamca maqalka iyo wal absaara aragga iyo wal af-idata qalbiyada qaliilan maa waxa aada u yar tashkuruuna intaa mahadnaqaysaan oo maada jalaaleynku wuxuu odhanayaa waa lita'kiidi alqila yacni qaliilan in yar oo maa aada u yar ayaa tashkuruuna ilaahay mahadinaysaan jamaaludiin alqaasimina maxaasinu ta'wiilka wuxuu ku odhanayaa waalqilatu fi hadihi alaayati wa nadaa'iriha bimacna annafyi fi asluubi tanziili alkariim lianna alkhitaaba lilmushrikiin wuxuu yihi qilada iyo yaraanta aayaddan lagu tilmaamay iyo kuwa la midka ah qaliilan maa tashkuruun iyo kuwa la midka ah waa macno nafyi iyo diidmo oo kale oo waxau yihi waayo khitaabka cidda lagula hadlayaa waa mushrikiinta marka macnaha waxa uu leeyahay qiladani waxbaba ma mahadinayaan rabbi oo waxa loo diidayaa shukriga oo waa bimacna alcadam waataynu hore u tilmaanay in kasraduna ay ku soo aroorto bimacna alkul qiladuna ay ku soo aroorto bimacna alcadam oo qaliilan maa tashkuruuna yacni waxa weeyaan maba mahadinasaan bay la mid tahay waayo dee waa gaalo in yar iyo in badan toona mahadin maysaan waa sida aayaddii kale allow lahaa wa qaaluu quluubuna gulf bal lacanahum allahu bikufrihim faqaliilan maa yu'minuuna iyadoo gaalo laga hadlayey ayaa la yidhi faqaliila maa yuuminuun ay laa yuuminuuna aslan waa bimacna alcadam iyo nafyi wa huwa rabbi aladii waa allah daraakum idin abuuray oo fi lardi arlada dhexdeeda idinku abuuray wa ilayhi xaggiisaana tuxsharuuna laydiin soo ururinaya oo laydiin soo xaadirin doonaa qiyaamada wa huwa rabbi aladii waa allaha yuxyi wax nooleeya wayumiitu waxna dila min shanihi alixyaau walimaata wax gaara waxaa loogu tacalluqin waayey ixyaaga iyo imaatada yacni waa shanigiisa iyo sifadiisa oo dee waa cumuum wax kastoo la noolaynayo isagaa nooleeyo naf keliya wax kastoo la dilayana isagaa nafta ka qaada cid kaloy gacantooda ku jirta ma jirta alixyaau walimaata wa huwa rabbi aladii waa allaha yuxyi wax nooleeya wayumiitu waxna dila walahu alla ayuunbuu u sugnaaday ikhtilaafu leyli waannahaar habeenkiiyo maalinta isweydaarashadooda ay isweydaaranayaan ee kolba miduu soo gelayo ee ay isku yacni isku beddelayaan xagga dheeraanshaha iyo gaabnida oo kolba miduu dheeraanayo ka kalena u gaabanayo taasi allay u sugnaato ilaahay baa u talinayo oo ku tasarufayo oo waa aaya rabbaaniya ilaahay weynidiisa iyo waaxidnimadiisa lagu aqoonsado ee afalaa tacqiluun miyaydaan waxba kala garanayn oo aydaan waxba ku qaadanayn oo ku waantoobayn aayaadka kowniga ah habeenka soo gelaya iyo maalinta baxaysa iyo habeenkiiyo maalinta isweydaaranaya wax iska caadiyuun maaha waagii baa beriye gabalkii baa dhacay waa aaya min aayaati illaahi albayinaat waa aayad ka mid a aayaadka waaweyn ee alla uu leeyahay caddaynaya cadamada iyo awoodda rabbi alla waxau ihi bal qaaluu midla maa qaala alwaluun bal kaba soo guur hadalkaa hore qaaluu waxabay yidhaahdeen kuwii gaaladii kufaaru maka midlamaa qaala waxay yidhaahdeen oo kale alwaluuna kuwii horreeyey nimankan gaaladee quraysheed waxay ku qowleen ama ay yidhaahdeen kuwii ka horreeyey gaaladahaaba waxay yidhaahdeen qaaluu waxay yidhaahdeen kuwaa hore waa maquulkii gaalada hore aydaa midnaa markaanu dhimanno wa kunnaa aanu ahaano turaaban ciidiya wa cidaaman lafo aynaa anagu lamabcuuhuuna ma kuwo lasoo bixinayaanu nahay laqad wucidnaa kanna waa maquululqowlkii kufaaru maka oo nimankii quraysheedna waxay yidhaahdeen laqad wucidnaa ilain hadalkoodu waa isku imanayaa kol hadday gaalnimada ka midoobeen oo uurka waxa ku jiraa isku mid yahay afkooda waxa ka soo baxayaana waa isku mid walow wakhtigooda iyo waxa weeyaan goobta ay joogaanba hakala durugsa ha kala fogaatee kadalika qaala aladiina min qablihim midla qowlihim tashaabahat quluubuhum waa sidii aayaddaaba alla uu ku lahaa sidaasoo kalunbay kuwii ka horreeyeyna ay yidhaahdeen hadalkoodoo kale kuwan gaalada ah sababtuna waa tashaabahat quluubuhum qalbiyadoodaa isku ekaatay oo gaalnimada ku jirtaa markay isku mid noqotay ayaa afkooda waxa ka soo baxayaana isku mid noqday marka kuwii hore markay sidaa yidhaahdeen kuwa dambe reemakana waxay yidhaahdeen laqad wucidnaa alla ilahe waana loogu goodiyey oo waana loogu hanjabay naxnu annaga iyo wa aabbaa'unaa aabbayaashayaba haadaa kani isa soo saariddaa min qablu hore horaana loogu goodiyey waa laydinsoo bixin oo xisaab baa jirta in haadaa ay maa haada kani ma aha nin bay yidhaahdeen goodigan iyo bacdigan la sheegayaaba ilaa asaatiiru alawaliina kuwii hore beenahoodii laga soo guuriyey mooyaane wax kalaba ma ahaanin marka caqlixumadooda waxay leeyihiin dee ilaa aabbayaashayadii hore iyo awowyadayo unbaa waa laydinsoo saarayaada la hayaaye maa la soo saaro been weeyaan bay yidhaahdeen yacni ka-annamaa in la yidhi imikaa dadka lasoo saaraya oo bacsigu aanu wakhti iyo muddo go-anba lahayn qul waxaad ku tidhaha nebi maxamedow liman iyay u sugnaadeen al-ardu arladu iyay u sugnaatay iyo waman makhluuqaadka fiiha arlada dhexdeeda ku sugan qul waxaad ku tidhaha nebi maxamedow liman yay u sugnaadeen al ardu dhulalka iyo waman makhluuqaadka fiihaa dhulalka dhexdooda ku sugan in kuntum haddaa haateen taclamuuna kuwa wax kala garanaya sayaquuluuna waxay odhan doonaan lilaah allay u sugnaadeen ku qabsan maayaan oo odhan maayaan anna kaale ilaahay baa lay odhanayaan oo towxiidu rubuubiyaha waa rumaynayaan ee diidi maayaan inuu alla leeyihu isagu maamulo qul haddaba waxaad ku tidhaha nebi maxamedow afalaa tadakaruuna miyaydaan waantoobayn oo wax qaadanayn haddaad ilaahay rabbinimo u qirteen ka maamulka iyo talada kown kale inuu isagu keligii yahay maxaad u caabudi laadihiin ee camalkiiyo cibaadadana ugu baraxtiri laadihiin qul waxaad ku tidhaha nebi maxamedow man waa kuma rabu samaawaati samooyinka rabbigooda samooyinkii assabci ee toddobada ahaa iyo wa rabu lcarshi carshiga rabbigiisa carshigii alcadiimi ee weynaa sayaquuluuna waxay odhan doonaan lilaah waxaasoo dhammi makhluuqaadkaa waaweyn allay u sugnaadeen bay odhan doonaan qul waxaad ku tidhaha nebi maxamedow afalaa tattaquuna miyaydaan ilaahay tabaaraka wa tacaala ka cabsoonayn oo aydaan caabudayn oo haddaad rubuubiye rabbi u qirteen uluuhiye maxaa ugu qiri weydeen oo keligii u caabudi weydeen qul waxaad ku tidhaha nebi maxamedow man kumaa biyadihi gacantiisa uu ku sugan yahay malakuutu kulli shayin wax walba mulkigiisiiyo lahaanshihiisu oo wahuwa isagu yujiiru waxbadbaa wax badbaadiya oo walaa yujaaru aan laga badbaadin calayhi isaga ay axada qofna aan laga badbaadin oo laa yumnacu minhu axad ayuu jama- jamalku ka odhanayaa futuuxaadka waa kuma waa ayo cidda wax walba iskale ee isagu wax badbaadiya cidduu xuma la doonana cid ka difaaci karta aanay jirin kaasi waa ayo in kuntum haddaa haateen taclamuuna kuwa wax kala garanaya sayaquuluuna waxay odhan doonaan lilaah arrimaha iyo awoodahaasi allay u sugnaadeen oo cid kale ma leh qul waxaad ku tidhaha nebi maxamedow fa annaa haddaba sidee baa tusxaruuna laydiin sixrayaa sidee laydiin sixrayaa ee xaqa laydinku diidee laydinka duway haadihi alaayaat ilaahay wuxuu ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala nimankii gaaladii quraysheed iyo ree maka rabbinimada rabbi inaanay ku haysan ee ilaahnimada ay diidanaayeen farqiga u dhexeeya rabbinimo iyo ilaahnimona waxa weeye rabbinimadu waa in ilaahay amarkiiyo maamulka loo daayo oo la yidhaah cirka isagaa abuuray dhulka isagaa abuuray dadka isagaa nooleeya dilana isagaa wax arsaaqa yacni maamulka iyo afcaashiisa alle in loo daayo waxaa la yidhaha towxiid urububiya laakiin uluuhiyadu waa in camalka addoommadu ay samaynayaan iyo cibaadada alle loo barax tiroon cid kale lala wadaajin ta loogu taag waayana waa taas wa jacala alaalihata ilaahan waaxidan ina hada la shayun cujaab waa kuwii lahaa sida ilaahay nooga warramay markii kacbada hareeraheedoo saddex boqol iyo lixdan sanam ay yaallaan nin walbana gurigiisa sanam yari uu u yaallo nebigu yidhi quuluu laa ilaaha ila allah tuflixu ayay yidhaahdeen wallee waa yaab iyo cajabe ma aalihadii oo dhan buu mid keliya isugu keenay waa wax lala yaabo marka dee gaaladu towxiidu rububiya waa kuwa qirayee sayaquuluuna lilaah sayaquuluuna allah laakiin uluuhiya loogu taag waayey halka ambiyada iyo umamkoodu ay foodda isku dareen ee seefaha galka looga saaray ee suuqa jihaadka iyo jannadu uu u istaagayna waa towxiidululuuhiya waa in rabbi loo badhax tiro acmaasha iyo tasarufaadka ay addoommadu qabanayaan dhammaantood oo cid kale aanay dheef iyo nasiib ku yeelan dacwadda ambiyadu halkay ka bilaabantay asalka iyo asaaska weyna waa halkaa oo nebi kastoo lasoo diraa suuratulacraaf waa inakii ku soo maray qisaskii ambiyada nebi walba wuxuu lahaa yaa qowmi icbudullah maa lakum min ilaahin hayru qowmkaygiiow ilaahay keligii caabuda macbuud xaq lagu caabudoon allahayna idiinma sugne keligii cibaadada u badhax tira marka towxiid urububiya oo la qiraa keligii hadduu cid badbaadinayo kufaartii quraysheed buu wax u tari lahaa ma islaamnimada soo gelin lahaa ku badbaadin maayo waxna kuu tari maayo ilaa uluuhiyada aada qirto oo camalkaaga iyo cibaadadaada rabbi aada u badhax tirto oo cid kale aanad la wadaajin towxiidkuna waa asalkii iyo asaaskii diintae ambiyada oo dhammi kulligood ay ka midaysnaayeen furuucda hoose camaligaha ku kala duwanaadaan laakiin asalka diinta jamiicu rusul way ka midaysnaayeenoo waa towxiidu rabbi alcaalamiin allah waxaa uhi bal aataynaahum bilxaqi wa inahum lakaadibuun bal kaba kaalay taasoo aataynaahum waxaanu ula nimid kuwan bilxaqi xaqii baanu ula nimid oo towxiidka ah kuwan gaaladan iyo reemaka wa inahum iyagu lakaadibuuna kuwa been sheegaya weeyi ay fii ishraakihim billaah nisbada ay ilaahay u nisbaynayaan wuxuu ka nasahan yahay shirkiga ay ilaahay cibaadadiisa cid kale la wadaajinayaan been bay ku sheegayaan oo towxiidkiibay ka baydheen ma itakhada allah ilaahay ma yeelanin min walad ilma rabbi ma yeelan tacaala allahu can dalika culuwan kabiira wamaa kaana mana ahaanin macahu alla la jirkiisa min ilaah macbuud la caabudaa ilaahay maciisa ma ahaanin oo ma weheliyo oo la jirkiisa ma ahaanin idan hadduu jiri lahaa ilaah kaloo alla weheliya ladahaba waa la tegi lahaa kullu ilaahin ilaah walba bimaa khalaq wuxuu abuuruu la tegi lahaa walacalaa waa ka sara mari lahaa oo waa ka korayn lahaa bacduhum barhkood calaa bacdin barhka kale subxaana allah ilaah baa ka nasahan oo ka hufan camaa yasifuun waxay ku tilmaamayaane rabbi ay u nisbaynayaan halkan waxaa la yidhaha waa daliilu tamaanuco ilaahay wuxuu tilmaamay horta wax ilmaa rabbi inaanu yeelan oo ubadiyo oori midna ma leh waayo uma baahna isagaa hani ah kulli makhluuqaadkuna waa addoommadiisii in kullu man fi samaawaati waalardi ilaa aati raxmaani ilaa aati araxmaani cabda marka dee kulligoodba waa addoommadiisii marka baahi uu u qabo ma jirto haddaba waxaa lagu caddeeyey ilaah kale inaanu jirin daliilu tamaanu istiidada iman lahayd oo waxaa la sheegay haddii ay dhici lahayd ilaahay ilaah kale inuu la jirkiisa ahaaday isdiiddaa dhexdooda dhici lahayd manay heshiiyeen oo sida lagu yaqaano cid awoodo badan lihi meel markay ku kulmaan ma heshiiyaana cid unbaa usoo hadha dee marka intay dagaalamaan ayaa karooni reerka usoo hadhi lahaa laakiin kumay heshiiyeen marka maadaama aan wax isdiidayihi kownkiiyo adduunka aanu ka jirin oo habsami u socodka aynu arkayno kownka iyo adduunka oo dhan uu ku socdo oo hadday tahay habeenkiiyo maalinta isweydaaranaya hadday tahay makhluuqaadka sare ee cadeedda iyo dayaxa iyo xidigaha yacni waxyaabaha makhluuqaadka ciriya dhulba yacni habsamida ay u socdaanee wax goldaloola iyo wax iskhilaafa midna aanay lahayn hada daliilun calaa ana allaha waaxidun laa shariika lah taasaa daliil cad u ah ilaahay inuu yahay mid keliya oo wax weheliya aanu jirin isdiidda la-aantaas subxaana allahi camaa yasifuun ilaah baa ka nasahan waxay ku sheegayaan ama ku tilmaamayaan allaha caalimi alghaybi waashahaada maqanta iyo muuqatadaba ilaaha og waxa jooga iyo waxa maqanba fatacaalaa alla waa ka koreeyey camaa yushrikuuna waxay ilaahay la wadaajinayaan ilaahay waa ka koreeye oo waa ka nasahan yahay qul rabbi imaa turiyannii maa yuucaduuna rabbi falaa tajcalnii fi lqowmi aldaalimiin qul waxaa tidhaha nebi moxamedow rabbi yaa rabbi rabbigayow imaa turiyannii haddii aad i tusto maa yuucaduuna waxa nimankan gaalada iyo kufaartan quraysheed waxa loogu goodinayo cadaabka loogu hanjabay haddaad i tusto oo macnaha anuu dhex jooga aad ku soo dejiso rabbi yaa rabbi rabbigayow falaa tajcalnii ha iga yeelin filqowmi qolada dhexdeeda qoladii aldaalimiina ee daalimiinta ahayd qoladaa daalimiintee la halaagayo allahayow dhexdooda ha yeelin oo halaagooda ha igu ridin ee iga badbaadi iyaga waxaa helaya anoo jooga haddii aad waxa weeyaani tusto waxaad igu goodiday oo cadaabka u yimaado ilaahay waxau yihi wa inaa anagu calaa an nuriyaka inaanu ku tusno nebi moxamedow maa naciduhum waxaanu ugu goodiyano ee cadaabkaa inaanu ku tusno laqaadiruuna waanu awoodnaa oo kuwo awood iyo qudro ule ayaanu nahay laakiin dee likulli ajalin kitaab wax walba muddo la magacaaboonu dhaafayn ayuu leeyahi uu ku dhacayaa laakiin waanu awoodnaa adoo nool oo arkaya inaanu ku tusno cadaabkaanu ugu goodin oo ku dhacaya cadaabka adduunyee ku dhacayna dee waa la tuso waxaaba ka mid a yowmu badrin nebigu isagoo joogoo arkayoo indhaha ku haya ayaa gaalada madaxyo weyntoodii qoorta laga guray badhna waxa weeyaan nolol lagu qabsaday oo waxa weeyaan toddobaatan laga laayay iyo toddobaatan laga qafaashay allah waxau ihi idfac bilatii hiya axsanu sayi'a naxnu aclamu bimaa yasifuuna idfac ka horgee nebi moxamedow iyo ruux kastoo mukhaatabowba bilatii tahiya iyadu axsanu wanaagga badan asayi'ata xumaanta ka horgee oo xumaanta ay kugu samaynayaan nebi moxamedow wanaag adigu la qaabilo ka horgee waa dhaqan wanaagga iyo akhlaaqda wanaagsan naxnu annagu baa alla yidhi aclamu annaka u ogaal badan bimaa yasifuuna waxay tilmaamayaan waxay ilaahay ku sheegayaanee rabbi uu berida ka yahay waxay adiga kugu tilmaamayaane aanad shaqada ku lahayn waxaa aflagaado iyo edabdarro ay kugula hadlayaan ilaahayna u nisbaynayaan ilaahay waxau ihi annakaa og kol haddaanu ognahayna abaalkoodaanu marin marka idfac bilatii hiya axsan aduu wanaagun ka horgee waqul waxaa tidhaha nebi maxamedow rabbi yaa rabbi rabbigayow acuudu waxaan magan gelayaa bika adaan ku magan gelayaa oo min hamazaati shayaatiini shayaadiinta waswaaskooda ayaan rabbow kaa magangelayaa waacuudu waxaan kaa magangelayaa bika adiga allahayow rabbi yaa rabbi rabbigayow waxaan kaa magangelayaa an yaxduruunii inay ii yimaadaan oo igu soo xaadiraan ama majliskayga ay yimaadaan ama camaladayda iyo wixii aan qabanayo ay ka soo qeyb galaan oo igu soo xaadiraan rabbigayow waan kaa magangelayaa dheh halkan cadowga insiga iyo dhibaatada jinka labadaba sidii loola mucaamaloon lahaa baa loo tilmaamay innakuna waa kaga dayananaa oo ummaddu waa tabacun lahu insiga marka uu ku xadgudbo insigu waxaa loo tilmaamay qaabka loola dhaqmayo oo wanaag ka horgee walaa tastawi alxasanatu wala sayi'atu idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaanahu waliyun xamiim wamaa yulaqaaha ila aladiina sabaruu wamaa yulaqaaha ila duu xadin cadiim waa aayaddaa kale ayay la mid tahay oo wanaag iyo xumaantu ma sinnaa oo waa kala soocan yihiin waxaa la yidhi ta wanaagga badan ka horgee oo xumaan marka lagula yimaado wanaag la qaabil markiiba waxaad arkaysaa kii cadaawadu idiin dhexaysee ku xumeeyey oo saaxiib dhow oo sokeeye ah muxuu ku noqdo qalbigiisa aad ku hanatay xumihii baad wanaag ka horgeysay arrintaasina waa arrin mujarab ahoo qofka ku xumeeya haddaad adigu wanaag ka horgeyso dee waxa weeyaan qofkaa qalbigiisii waad hananaysaa xataa haddaanu saaxiibkaa kuu dhow aanu noqon ugu yaraan sharkiisaad ka nabadgeli oo isagaaba qofku dee isku khajili oo isku xishoono qof wanaaguuni ka soo fulayo xumaanuun mar walba inuu la aado waa ka xishoonaya laakiin arrinta noocaasa lalama kulmiyo dadka sabirka iyo dulqaad kale mooyaane qof nasiib badan unbaana sidaa sameeya marka insiga iyo dhibaatadooda waxaa nebiga lagu waaniyey idfac bilatii hiya axsan waana alkhuluqu alxasan waxaa la yidhaahdaa qofka ku wanaajiye haddaad wanaajiso taa mukaafa'a la yidhaah yacni dhaqan wanaaggii sarreeye maahe waa abaalguduun qofku wanaajiyuun baad u abaalgudday laakiin waxaa la yidhi khuluqulxasan dhaqan wanaaggu waa ka ku xumeeyey inaad wanaajiso dee waana tan idfac bilatii hiya axsan oo akhlaaqda wanaagsan wa acti man xaramak waaxsin ilaa man asa'a ilayk wasil man qatacaka ka wax kuu diida adigu sii ka ku gooya adigu xidhiidhi ka ku xumeeyana wanaaji naftu way yaro dhibsanaysaa oo dee dabeecadda basharka way ku adag tahay laakiin dee ajarka iyo jannada waxa lagu gaadho weeyaan waxa janno lagu doonayo iyo cafiska rabbi waa kaa waayo adduunyadu qiimo ma leh qofka garta halka uu hiigsanayana yacnii camalka uu samaynayo iyo culayskiisa wuxuu ugu dulqaadanayaa waxa ka dambeeya man carafa maa yatlub hana calayhi maa yabdul ninka waxa uu doonayay halkuu u socdo garanaya wuxuu bixinayaa waa la fududaadaa naf iyo maalba haddaba insiga haddii sidaa loola mucaamaloonayo dhibaatadii jinka iyo shayaadiinta aan la arkayn sidee loola mucaamaloonaya iyaga lama odhan idfac bilatii hiya axsan maxaad dee ka horgeyni maba arkaside mana taqaanide iyaga waxaa la yidhi adigu arki may sida allaha arkaya ka magan gal isagaa kaaga fillaane waqul rabbi acuudu bika min hamazaati shayaaطiin waacuudu bika rabbi an yaxduruun marka mucaamalada dhibaatada jinku ilaaha arkaya inaad ka hoos gasho oo dikriga iyo xuska aad dhufays ka dhigato weeyaan laakiin insiga isaga waa inaad wanaag ka horgeyso si aad u kasbato oo qofkaasi xumihii uu wanaag ugu bedelo xataa idaa jaa axadahum almowtu qaala rabbi irjicuun xataa idaa jaa markuu u yimaado axadahum midkood almowtu geeridii kuwii gaalada ahaa midkood geeridu markay u timaado qaala waxau odhanayaa rabbi rabbigayow marka waxaa lagu fasiray axadkan alkaafiru aw ilmuslimu almufarid gaalkii ama muslimkii gaboodfalay gefka badnaa oo muslimka gaboodfalayna wuu calaacalaya markay geerida calaamadaheegiiyo astaanteedu kusoo dhowaato gaalkiina hadalkiisa badaa marka gacanta lagu dhigo arko maanta inaanu baxsanayn ayuu calaacal bilaabayaa waxba se u tari maayo xataa idaa jaa markuu u yimaado axadahum midkood almowtu geeridii iyo mowtkii marka uu yimaado ay calaamaatu lmowti wa muqadimaatu waa astaamihiisi iyo wixii hordhaca u ahaa nin weyni wadkii waa yaqaanaa waa waxyaabihii muqadimaadka u ahaa markay u yimaadeen dee gooruu dhintayba looma jeedo marka midkood geeridii iyo mowtkii marka uu yimaado ee uu arko inuu socdo adduunyadii ka dhaqaaqay qaala waxaa odhanayaa rabbi yaa rabbi rabbigayow irjicuunii iceliya macnaha idaayi oo adduunyada dib iigu dhiga oo nafta ha iga qaadina weeyi marka isagoo ilaahay la hadlaya jamacan irjicuuni ama waa macna takraar oo waxaa loo jamciyey irjicnii irjicnii iceli iceli ayaa uu ku celcelinayaa amaba jamacu waa jamculcadama waa litacdiim oo ilaahay dee damaa'irta jamaca waxaa loogu celiyaa litacdiim weynayn oo rabbi rabbigayow irjicuunii iceliya waa weynayn rabbi lagu weyneynayo lacallii waxaan mudanahay haddaad i celisa acmalu inaan sameeyo saalixan ay camalan saalixa camal wanaagsan inaan sameeyo ayaan mudanahoo la arkaa fii maa kii dhexdiisana camal wanaagsan aan kusoo sameeyo taragtu aan ka tegay macnaha cumrigaan adduunyada kusoo dayacay muqaabilkiisii haddii dib laygu celiyo wanaag baan soo samayn oo macnaha dee cumriga cayntiisii waa tegay oo soo noqon maayee waa muqaabilkiisii kii oo kale haddii la ii celiyo alla ilaahi wanaag baan kusoo samayn weeyaan macnuhu marka fii maa taraktu waa cumrigu adduunyada kusoo dhammaystay ayuu leeyahy kii oo kale haddii laii celiyo alla ilaahi wanaag baan soo samayn oo xumo dambe u noqon maayo dib dambe isa ugu laaban maayo lacalli waxaan mudanaya acmalu inaan sameeyo saalixan ay camalan saalixa camal wanaagsan fii maa kii dhexdiisa aan kusoo sameeyo taragtu aan ka tegay oo cumrigaan adduunyo kusoo dayacay dembi mar dambe haddii la iigu celiyo fursad lay siiyo alla ilaah waxaan mudanahay wanaag inaan halkaa kusoo sameeyo iyo wakhtigaaba kallaa taasi waa ma dhacdo taasi dhici mayso waa kelimatu zajrin wa radcin camaa sa'al waxaa loo diidayaa oo laga sajrinayaa wuxuu weydiistay marnaba inaan u dhacayno waa ma dhacdo inahaa iyadu waa mas'alada ay su'aalu rajca weydiintaa iyo su-aasha celinta aada weydiisatay kelimatun waa uun kelmad kelmadda oo huwa isagu qaa'iluhaa uu iska yidhi oo afkuunuu ka yidhi yacnii su-aashaa uu weydiistay alle in la celiyo waa uun kelmad uu yidhi oon laga hoos qaaday wa min waraa'ihim hortoodana waxaa ahaaday barsakhunteed ilaa yowmi yubcahuuna ilaa maalinta lasoo bixinaya qiyaamada suurtu ay ka dhacayso barsakha waxaa la yidhaha waa bimacna alxaajizi bayna shay-ayn laba shay wixii kala xijaabaa barsakh la yidhaha qabriga markaa waxaa barsakh loo yidhi nolosha xabaasha dhexdeeda lagu qaatana loo yidhaha alxayaatu albarsakhiya liannahu barsakhun bayna addunya waalaakhira waayo adduunyadii laga yimid iyo aakhirada loo socdo mansilo u dhaxaysa weeyaan oo xabaasha iyo qabriga lagu sii qaadanayo marka ay suurtu dhacdo ayaana noloshii kama dambaysta ahaydee daarul aakhira een meelna looga guurayn loo gudbayaa marka waxaa ka horeeya barzakh oo yacni waa nolosha qabriga waa teed ka xijaabaya can irujuuci ila addunyaa adduunya inay u noqdaan waa ka xijaabayaa oo u noqon maayaane halkaasay ku jirayaan ilaa inta suurtu ay ka dhacayso kelimatulwaraana waxaa la yidhaha waa min al addaad oo xagga hore iyo xagga dambe labadaba waa la yidhaah wa kaana waraa'ahu malikun yaahudu kula safiinatin qasba waa inakii soo maray doontu waa kusii socoto boqorku waa ka horreeyey waraa'ahum baana la yidhi waa ay amaamahum waxaana la yidhi macnaha ka dhexeeya amaam iyo khalfi waxa weeye waa bimacna almutawaari waa wax qarsoon oo waxa ka horeeya ee ka qarsoonna waraa waa la yidhaah waxa ka dambeeya aan u arkayna waraa waa la yidhaha xagga horena waxaa loogu idlaaqay waa wax kaa horreeya oonad arkayn oo kaa asturan marka dee barsakha wuu ka horeeyaa oo waxay arkayaan maaha faidaa nufiqa fi suuri falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaa'aluuna faidaa nufiqa marka la afuufo waa nafkhatu lbacthi wannushuure fi suuri suurtii marka la afuufo falaa ansaaba nasab ma jiro baynahum dhexdooda reer bani fulaan iyo laabtii la yska garaacayay iyo nasab la sheegto iyo anaa laandheero ahaa way hadhay kol haddii suurta lagu dhufto fa idaa nufiqa marka la afuufo fi suuri suurtii marka la afuufo falaa ansaaba nasab la sheeganayaa ma aha nin beynahum dhexdooda yowma-idin maalintaa marka suurtii lagu dhufto walaa yatasaa'aluuna kuwa wax isweydiinayana may ahaanin oo walaa yatasaa'aluuna waxna isweydiin maayaan nafyiga nasabkana laysa nafyu nafyu xaqiiqatihi bal nafyu nafcihi xaqiiqadiisa lama diidayo oo dee nasabkii waa jiraa oo dadkii isdhalay iyo waalid iyo waladba dee maxsharkii iyo goobtii qiyaamo waa la wada joogaa waana la is arkayaaye macnaha nasab wax taraa ma jiro weeyaan oo kol haddii halkaa la tago camal aada samaysuunbaa ku badbaadin kara laakiin ree hebel iyo ree fulaan baan ahaa waxba kuu tari mayso marka waa nafyu xaqiiqatii maahe waa nafyu nafcihi walaa yatasaa'aluunadana dee meelaha qaarkood waxaa ku soo aroortay inay wax isweydiinayaan oo aqbala bacduhum calaa bacdin yatasaa'aluun intay isa soo qaabilaan bay iswaraysanayaan waxna ay isweydiinayaan sidee loo kulminayaa jamaaludiin alqaasimi maxaasinu taawiilka wuxuu ku odhanayaa ay laa yas'alu bacduhum bacdan licidami alfazaci wa shiddati maa bihi min alahwaal walaa yatasaa'aluun macnaheedu waxa weeye barhkood barhka kale waxba weydiin maayo argagaxa iyo dhibaatada ku dhacday weynideeda wajaliyun ana nafya tasaa'uli inamaa huwa waqta nafkhi kamaa dalla calayhi qowluhu faidaa nufika wuxuu yihi waxaa iska cad weydiinta la diiday waxa weeye wakhtigaa suurta lagu dhufto oo waxaba caddaynaysa faidaa nufika markaa suurta la afuufo dee falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaa'aluun waa xilligaas wuxuu yihi wa amaa maa bacdahu faqad yaqacu tasaa'ulu waxaase xilligaa suurta lagu dhufto ka dambeeya waxway isweydiin karaan kamaa qaala tacaala siduu rabbiba uu yihi wa aqbala bacduhum calaa bacdin yatasaa'aluuna lianna yowma alqiyaamati yowmun mumtadun fiihi mashaahidu wamawaaqif waayo maalinka qiyaame waa maalin dheer oo waxa weeyaan waasaca waxaana ku sugan mashaahid iyo mawaaqif iyo mawaatin kala duwan oo la marayo fayaqacu fii bacdiha tasaa'ulun wa fii bacdiha dahshatun tamnacu minhu mawaaqifta qaarkeed waxbay isweydiinayaan meelaha qaarkoodna argagaxa ku dhacay dartii waxba isma weydiin karaan marka qiyaamadu waa mawaaqif iyo mawaatin kala duwan allah waxau ihi faman saqulat ruuxa waxa weeyaan ay cuslaatay ama duulka ama dadka ay cuslaatay mawaasiinu miisaanadoodii khayrka iyo xasanaadka fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagunba almuflixuuna kuwa liibaani ah waman cidda khafad ay fududaatay mawaasiinuh miisaanadoodii wanaaggu kuway ka fududaadeen ee xumuhu u cuslaadayna fa ulaa'ika kuwaasi aladiina waa kuwa khasiruu khasaaray anfusahum nafahooda oo fii jahannamo jahannamo dhexdeeda ayaa khaaliduuna ay ku waarayaan talfaxu waxay leefasaa wujuuhahum wejiyadooda annaaru naartu jidhkao dhan waa wada leefaysaa wejigase waxaa loo cabiray xubintii ugu sharafta badnayd ayaabay ugu soo horeynaysaa wa hum iyagu fiihaa naarta dhexdeeda kaalixuuna waa kuwo debna iyo faruuriya faydan oo debnihii iyo faruurihii ay faydan yihiin oo ay naartu ka diirtay debnihii oo aanay ku sugnayn marka kaalixuuna waxa weeye naartiibaa wejiga dubkiisa raba ka diirtay oo debinta sare iyo haraggii wejigoo dhan kor bay u diirtay debinta hoose iyo haraggii ka hooseeyana gadaal bay u diirtay waxaa soo hadhay lafihii wejiga iyo ilkihii oo cadcad oo aan debna lahayn marka macnaha kaalixuuna waa debnihii ayaa faydan oo naartu ay ka diirtay oo lafihii iyo ilkihii unbaa meesha ku soo hadhay ciyaadan billaah ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay mawaasiin oo waa jamciyey fatxulbayaanka abuayib wuxuu ku odhanayaa mawaasiinuhu imaa jamcu mawsuunin mawsuunaatuhu min alacmaali asaalixa aw jamcu miisaanin wa jumica maca waxdatihi litacadudi اlmawsuuni mawaasiin ama waa jamcu mawsuun oo camalkii la miisaamayey mawsuunku waa wixii la miisaamayey marka mawaasiin ama waxay noqonaysaa jamcu mawsuun oo waxaa looga jeedaa mawsuunaatuhu اlxasana wanaagyadii loo miisaamayey qofkay cuslaadaan ama wanaagyadii loo miisaamayay qofkay fududaadaan marka miisaan jamcu mawsuun oo camalkii la miisaamayuu noqonayaa markaa amaba mawaasiin waa jamcu miisaan oo miisaankii unbaa la jamciyo miisaanadiisu qofkay cuslaadaan amase fududaadaan maxaa markaa miisaanku waa mid keliya wax loogu miisaamayo addoommadu ee loo jamciyey waa litacadudi almawsuun waxyaabaha miisaankaa keliya lagu miisaamayaa maadaama ay fara badan yihiin isagiina waa la jamciyey isaguse waa miduune mawsuunaadkaa badan talfaxu waxa ay waxa weeyaan leefaysaa wujuuhahum wejiyadooda annaaru naartii wejiyadooda ayay leefaysaa wa hum iyagu fiihaa naarta dhexdeeda kaalixuuna waa kuwo faruuriya faydanoo debnihii ay naartu ka diirato ilkihii oo madhani meesha ay ku hadheen alam takun aayaati ay yuqaalu lahum waxaa lagu odhanayaa alam takun miyaanay ahaanin aayaati aayaadkaygu tutlaa kuwa lagu dul akhriya calaykum korkiina oo fa kuntum aydaan ahaanin biha aayaadkaa tukadibuuna kuwa beeniya miyaanay aayaadkaygu ahayn kuwa laydinku dul akhriyi jiray dabeed ayd beenin jirteen miyaanu xaalku sidaa ahayn qaaluu waxay odhanayaan rabbanaa rabbigayow halabat waxa naga xoog roonaatay calaynaa korkayaga shiqwatunaa guul darradayadii baa naga qaalib noqotay wa kunnaa waxaananu ahaanay qowmaa qolo qoladaasoo daalliina lunsan rabbanaa rabbigayow akhrijnaa naga bixi minhaa naartani naga bixi fa in cudnaa dembigii haddaanu dib ugu noqonno fa innaa anagu daalimuuna alla ilaahay kuwa dembaabay oo dulmi falay baanu nahay waxay odhanayaan ilaahayow mar uu naga bixi dib ugu noqon mayna dembigii haddaanu ku noqonnana annakaa daalimiin oo gardaran ilaahay laakiin waxa uu tilmaamay inuu hadalkaasi beentood yahay oo alla waxau ihi walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu wa innahum lakaadibuun xataa haddii dib loogu celin lahaa adduunyada oo naarta mar uun laga saari lahaa halkoodii unbay ka miisi lahaayena waa beentood marnaba dembiga kamay dhowrsadeena waa ku dhici lahaayeen marka dee ilaahay tabaaraka wa tacaala waa caalimun bimaa kaana wamaa lam yakun low kaana kayfa yakuun yacnii wixii ahaaye hore u jiray iyo waxa ahaan doona iyo waxaan ahaanayneyn dhacayn bee mustaxiilka ah haddiiba uu dhici lahaa siduu u dhici lahaaba ilaahay ogyahay marka iminka in adduunyo loo celiyaa oy wanaag soo sameeyaan waa mustaxiiloo horta laba celin maayo laakiin wuxuu ilaahay ka warbixiyey xataa haddiiba la celin lahaay oy dhici lahayd calaa sabiili alfardi wataqdiir kaba soo qaado hadalkoodani waa beene halkoodii unbay ka miisi lahaayeen qaala waxau rabbi ku yidhi ikhsaw markay yidhaahdaan allahayow akhrijnaa minhaa fain cudnaa fa innaa daalimuun qaala waxau rabbi ku odhanayaa ikhsa-uu ku libdha oo ku fogaada fiihaa naarta dhexdeeda waxaa la yidhaha kelimada ikhsa waa kelimatun tustacmalu fii sajri lkilaab waa kelimad loo adeegsado ayga marka la eryaye tag la leeyahay waa sajriga ayga ikhsa loo adeegsadaa marka waa kelmad aada iyo aada uculay u culus waxaana la yidhi gaal markaasaa rajo ugu dambaysa la yidhaha ku libdha oo hayla hadlina rajo markaasaa ugu dambaysa qaala waxau rabbi ku yidhi ikhsaw ku libdha oo ku fogaada fiihaa naarta dhexdeeda oo walaa tukallimuunii hayla hadlina juuq hay odhanina inahu ina alamra washa'na xaalkiiyo arrinku waxau yahay kaana waxay ahaayeen fariiqun kooxoo min cibaadii addoommadayda ka midi yaquuluuna kuwa yidhaahda rabbanaa rabbigayow aamanaa waa rumaynee fakfir lanaa noo dembi dhaaf oo warxamnaa noo naxariiso wa anta adigu khayru raaximiina kuwa naxariista ka u khayr badan baa tahay wa ducafaau lmuslimiina wa fuqaraa'uhum dadkii muslimiinta ducafadoodii iyo fuqaradoodiiyo kuwii la daciifsanayey ayaa odhan jiray sidaa iyagoo rabbi baryaya fatakhadtumuuhum alla waxa uu ku yidhi dabeed waxaad ka yeelateen kuwa mu'miniinta ee rabbigood baryaya sikhriyan sukhriyanna waa la akhriye wax lagu jees jeesa iyo dheeldheel baa ka dhigateen xataa ansawkum ilaa idin ilowsiiyeen dikrii xuskaygii ilaa idin ilowsiiyeen oo iyaga dheeldheelkooda aada ku mashquusheen wa kuntum waxaanad ahaydeen minhum iyaga tadxakuun kuwa ku qosla oo dheeldheel ka dhigta ahaydeen riwaayad baabad ka dhigan jirteen ina aladiina ajramuu kaanuu min aladiina aamanuu yadxakuun waidaa maruu bihim yataqaamazuun waida inqalabuu ilaa ahlihim inqalabuu fakihiin waidaa ra-uuhum qaaluu ina haulaai ladaalluun wamaa ursiluu calayhim xaafidiin falyowma aladiina aamanuu min alkufaari yadxakuun cala alaaraa'iki yanduruun hal huwiba alkufaaru maa kaanuu yafcaluun aayaddaasa alla ku tilmaamay kuwii waxa weeyaan dembiga falay ee jariimada iyo gaalnimada galay adduunka markay joogeen mu'miniinta waa ku qosli jireen way isu iljabin jireen iyagoo xaqiraya oo xumaynaya oo ku jeesjeesaya dheeldheelkaasay ka dhigan jireen markay arkaanna waxay odhan jireen waa kuwaa kuwii hallaysnaa ma hanuunsanaa iyagoon iyaga gaadh looga dhigin oo iyaga ilaaliyo mu'miniinta gaadh ka haya la odhan ayaa haddana camal ay ka dhigan jireen inay mu'miniinta uun ku jeesjeesaan oo ku dheeldheelaan ilaahay waxau yidhi kuwa abaalkoodii baa helayoo maantadan la joogo maalinta qiyaame marka macsharkii la ysugu yimaado mu'miniintii adduunka lagu dheeldheeli jiray ayaa gaaladii maanta ku jeesjeesaya oo ku qoslaya aakhiro marka la tago sariiro korkood ayay ka daawanayaan oo ka eegayaan iyagoo kuwani raaxaysanaya kuwaasina ay cadaaban yihiin oo cuquubo ay ku jiraan allah ilaahi rabbi waxau idhi ma lagu abaalmariyey gaalo wixii ay samaynayeen cuquubadii ka dhalatay haa u waa lagu abaalmariyey allah waxau idhi inii jazaytuhum alyowma bimaa sabaruu anahum hum lfaa'izuun allah waxau idhi inii anigu jazaytuhum kuwaa waxaan ku abaalmariyey alyowma maanta waan abaalmariyey oo bimaa sabaruu bisababi sabrihim sabirkay sabreen sababtiisa kuwa maanta waan ku abaalmariyey maxaan ku abaalmariyey annahum biannahum iyagu hum iyagu alfaa'izuuna kuwa liibaanay ee guusha gaadhay inay yihiin waana addafaru bilmarguub waannajaatu min almarhuub waa waxay rajaynayeen oo jannaa inay heleen waxay ka cabsoonayeen oo cadaabana ay ka badbaadeen dalika huwa alfawzu alcadiim liibaanta weyni waa taa waxaa kaloo lagu fasiray annada in tacliiliye laga dhigo oo inii jazaytuhum alyowma bimaa sabaruu waxaan maanta ku abaalmariyey kuwaa sabirkay sabreen sababtiisaan ku abaalmariyey waayo annahum liannahum waayo iyagu hum iyagu alfaa'izuun waa kuwa liibaane maanta guusha gaadhaya qaala kam labithum fi lardi cadada siniin qaala waxa uu rabbi yidhi kam imise ayaa labithum ku soo nagaateen fi lardi dhulka dhexdiisa cadada siniina sannada tiradood bal hadda tirsadoo imisa adduunyada soo joogteen qaaluu waxay yidhaahdeen labithnaa waxaanu soo nagaanay yowma maalin aw bacda yowm ama maalin barhkii ee fas'al bal weydiiye alcaadiina kuwa wax tiriya malaa'igta ama muuminiinta ayay u jeedaane bal soo warayso laakiin maalin ama maalin barhkii adduunyadii lagu daalay ee la daba socday adduunyadii diinta la dhaafsaday ee wax walba loogu dhacay darteed maalintaa waxay noqonaysaa maalin ama maalin gelinkeed bal waxay mararka qaarkood la noqonaysaa saacad wax ka yar adduunyadii oo dhan ay soo mareen wa yowma taquumu saaca yuqsimu lmujrimuuna maa labisuu hayra saaca kadalika kaanuu yuufakuun allah waxa uu ihi dembiilayaashu maalinta ay saacaddu kacaysa ee saacadda qiyaamo dhacdo dembiilayaashii dhaar waxay ku marayaan inaanay adduunyaba kusoo nagaanoonay waxa weeyaan kusoo sugnaanin saacad waxaan ahayn saacad mooye adduunba inaanay nolol iyo cimri kala soo arag sidaasaa looga duwayaa xaqa oo adduunyada markay joogeenba sidii diinta looga duwayey ayaa imikana runta iyo xaqa inay sheegaan looga duwayaa oo garan maayaan dhibaatada ku dhacday darteed oo waxay odhanayaanba waa maalin ama waa saacad ama waa maalin gelinkeed qofka markaa caqliga leh ee inuu wax qiyaasaya waxaa sidaa u liitaan qiimaha lahayn marnaba aakhiradiisa iyo diintiisa dhaafsan maayo adduunyo haddaad ku rafaado iyo haddaad ku dhibaatooto iyo haddaad ku xanuunsato iyo haddaad ku caydhowdo so un adduunye maaha maxaa ka dambeeya aakhiro aakhira haddaba halkaa ka fikir tan waad ka tegi oo kollaba joogi mayse qaala waxau rabbi yidhi in labithum ay maa labithum mabaydaan nagaanin ilaa qaliilan qaala waxa uu rabbi yidhi in labithum ay maa labithum mabaydaan nagaanin ilaa qaliilan wax yar mooyaane waayo dee adduunyadoo dhan baaba isu wada geeyo ayaamun macduuda oo xasanulbasri waa kilaa raximahu llah addunyaa bixadaafiiriha qaliila adduunyadu siday u dhantahay isku wada geeyo waa qaliil wax qiimale ma aha qaala waxau rabbi ku yidhi in labithum ay maa labithum mabaydaan soo nagaanin ilaa qaliilan waxyar mooyaane low annakum haddii idinku kuntum ahaateen taclamuuna kuwa wax kala garanaya afa xasibtum ma waxaa u malayseen annamaa khalaqnaakum inaanu idin abuuray un cabathaa dheeldheel iyo wa annakum idinku ilaynaa xagga yaga laa turjacuuna inaan laydiin soo celinay fatacaala allah ilaahay waa koreeyey allihii almeliku ee boqorka ah alxaqu ee xaqa ahaa can khalqikum cabatha ilaahay wuxuu ka koreeyey oo ka nasahay oon suurtagal ahayn inuu dheeldheel idiin abuuro bal lixikmatin baaliqa wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun bal xikmad xeel dheer baa alla idiin abuurayoo ilaahay keligii inaa caabudaan oo towxiidka ku toosnaataan fatacaala allah ilaahay waa koreeyey allihii almeliku ee boqorkaa alxaqu ee xaqa ay can ilcabahi dheeldheel inuu addoommadiisa u abuuray ilaahay waa ka sarreeya waana ka nasahanyi laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa ma jira ilaa huwa isaga mooyaane rabbi rabbulcarshi carshiga rabbigiisa weeyaan allah carshigii alkariimi ee wanaagsanaa waman yadcu axad ka caabuda maca allaahi alla la jirkiisa ilaahan macbuud aakhare kale ilaaha kale oo laa burhaana xujo lahu isaga aanay ugu sugnayn bihi ilaaha fa inamaa xisaabuhu xisaabtiisu waxay ahaatay un cinda rabbih rabbigii agtiisunbay ahaato allunbaa xisaabin oo halkaasuu cuquubadiisa ku mari inahu ina alamra washaana xaalkii arrinkuna wuxuu yahay laa yuflixu inaanay liibaanayn alkaafiruuna kuwa gaalada ah laa burhaana lahu bihi waa la ogyahay ilaah xujo leh oo rabbi weheliyaa inaanu jirin oo wixii loo nisbeeyaaba laa burhaana lahu wax kasta oo shirki iyo ga- yacni waxa weeyaan walad ama oori ama ilaahnimo wixii shirkiga alla loo nisbeeyaa laa burhaana lahu marna xujo ma leh kol haddii shirki kasta iyo ilaah kasta oo alle yacni ma- maciisa la sugaa uu yahay mid aan burhaan lahayn maxaaba lagaga qaydayaa waxaa lagaga qaydayaa sifo muqayida amaaha oo ixtiraas loo wax lagu saarayo oo laleeyahay waxaasaa lagu ku baxaya ma aha sifa muqayida laakiin sifadan waxaa la yidhaha waa sifatun kaashifatun laa mafhuuma laha waa sifo caddaynasa uun xaqiiqada iyo waaqica oo mafhuum mukhaalafo oo kasoo horjeedo laga qaadanaya aanu jirin waxay la mid tahay wa an tushrikuu biاllaahi maa lam yunazil bihi sulطaana waxyaabaha alla idinka xarimay waxaa ka mid a ilaahay inaad la wadaajisaan waxaanu xujo kusoo dejin oo ma shirki ilaahay xujo kusoo dejiyaa jira maxaa loogu xidhay maa lam yunazil bihi sulطaana waa uun sifa kaashifa oo yacni waxa weeyaan waxaa la caddaynayaa uun shirki kasta inaanu xujo lahayn in mafhuumulmukhaalafa ma leh jamaaludiin alqaasimina maxaasinu taawiilka ayuu ku tilmaamayaa laa burhaana lahu sifadaasi waxaa looga jeedo oo wuxuu odhanayaa laa burhaana lahu ka qowlihi maa lam yunazil bihi sulطaana wahiya sifatun laazima naxwa qowlihi yatiiru bijanaaxayhi ji'a biha lita'kiidi laa an yakuuna fi laalihati maa yajuusu an yaquuma calayhi burhaanu wuxuu odhanayaa laa burhaana lahu waxay la mid tahay sifadaasi maa lam yunazil bihi sulطaanan waa sifo laasimo ah oo xaqiiqadun caddaynaysa sida yatiiru bijanaaxayhi oo haada ama shimbiraha wixii duulaabay isagoo labadiisa garab uun ku duulaya haddana bijanaaxayhi waa uun sifa kaashifa mafhuuma leh ilan ma jiro waxaan waxa weeyaan janaaxaynkiisa ku duulayn kullun yatiiru bijanaaxayhi waxa uun markaa loola yimid laa burhaana lahu waa litaki litawkiid waa adkaynun iyo caddayn laa an yakuuna fi laalihati maa yajuusu an yaquuma calayhi burhaanu laakiin loolama iman inay ilaahyada ka mid yihiin wax suurtagal ay u tahay inay xujo leeyihiin oo kuwaasi loo saaro loolama iman bal jamiicu alaaliha laa burhaana laha laakin waa sifatun kaashifa oo falaa mafhuuma laha waqul waxaa tidhaha nabi maxamed ow rabbi yaa rabbi rabbigayow ikfirii dembi dhaaf oo warxam ii naxariiso wa anta adigu khayru raaximiina inta naxariisata ka u khayrka badan baa tahay allahuma arxamna biraxmatika ya arxama araaximiin wallahu subxaanahu wa tacaala aclam